بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار intaa kadib waxaan ku soo jirnay kitaabkii alarbacuuna annawowiya sharxii sheekh maxamed saalex alcuthaymiin waxaan soo gaarnay xadiidka sideed iyo tobanaad can abi darin jundub ibni junaada wa abi cabdiraxmaan mucaadi ibni jabalin radia allahu canhumaa can rasuuli illaahi sala allahu alay slam qaal ittaqi illaha xaysumaa kunta وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح لبدا صحابي واوين أبو ذر iyo معاذ بن جبل waxaa laga wariyey oo ay ka werinayaan rasuulka alla sala allahu alay wasalama inuu yidhi ittaqi illaaha alla ka cabso xaysumaa kunta meel kastood ahaataba meel kastood joogto wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuha haddii xumaanu kaa dhacdana waxaad ku xijisiisaa wanaag iyo camal saalixa tamxuhaa way tirtiraysaaye xasanadii ayaa waxay tirtiraysaa sayi'adii wa khaaliqi innaasa bikhuluqin xasan dadkina waxaad kula dhaqantaa akhlaaq wanaagsan tirmidi baa wariyey marka xadiidka wuxuuna yiri waa xadiid xasan ah nuskhooyinka sunan tirmidina ama jaamicu tirmidina waa loo yaqaanaaye waxaa ku yaala xasanun saxiix waxaan u malaynaa in xadiidun xasan iyo xadiid xasanun saxiixda shiikhu hadda ka hor soo kala sharxay sheekh uthaymiin marku wuxuu leeyahay meesha uu rasuulku yiri sal ll slam ittaqi illaaha waxaa laga wadaa ittakhid wiqaayatan min cadaab illahi caza wajal waxaad samaysataa gaashaan oo ka samayso gaashaan cadaabkii alle oo see gaashaan loo samaystaa waa in wixii lagu farana aad la timaado wixii lagaa reebana aad ka joogsato meeshan uu yiri rasuulku sal ll ly slam xayumaa kunta xayudu waa darfu makaan buu yiri waa naxwaha lagu bartaa waxaa laga wadaa meel kasta oo aad joogto ama ha laguu jeedo ama keliga ahaw ama guriga joog ama suuqi joog ama dad ha kula joogo ama yaan dad kula joogine meeshan uu yiri rasuulku sal ly slam wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuhaa atbic waa ficil amar buu yiri shiikhu asayi'atana waa mafcuul awal alxasanatana waa mafcuul thaani buu yiri marka xumaantii yaad waxaad raacinaysaa oo aad ku xijinaysaa wanaaggii marka atbaca marka la yidhaahdo laba mafcuulay qaadanaysa ila tabica iyo hal mafcuul qaadata meeshan uu yiri rasuulku sal ly slama tamxuha way tirtiraysaa waa jawaab alamrigii sidaa darteed jawaabalamrigan hadda waa majzuum waa reebanya oo jawaabalamrigu mar walba waa majzuum haddaanu majzuum ahayn ficilkaani waxaa la dhihi lahaa tamxuuhaa xarfu cillahaas ma go-een waa u joogi lahaa tamxuuhaa baa la dhihi laha marka tamxuha marka la yiri ficilki waxaa lagu jasmiyey jawaabi shardiga ahaa bixadfi xarfi alcilla macnuhuna waa maxay haddii aad xumi samayso waxaad ku daba xijisaa oo aad ka daba marisaa camal saalixa camalkaa saalixa ah yaa wuxuu tirtirayaa xumihii sida weesadaba loogu dhaafo dembiyada salaadaha dembiyada loogu dhaafo acmaasha saalixa ah oo maarata la sameeyo kuwo fara badan oo ka mid ah in dembiga lagu dhaafuu sheegay rasuulku sala alla ly slam ina alxasanaati yudhibna asayi'aati alla uu yiri xasanaadka la samaynaayo waxyaabaha xun iyo dembiyada yay baabi'iyaan culammadii marka way iskhilaafeen waxaa la isku khilaafay xasanada iyo camalka saalixa ee dembiga ka dambaynaya ma toobaa laga wadaa in laga toobad keeno dembigii lagu dhacay oo yani waxayba lamid tahay isagoo yiri rasuulka sal ly slam haddii aad xumi samayso toobad keen mise cumuum baa laga wadaayo iyadoon xataa la toobad keenin camalka saalixa haddii aad samayso sayi-adii buu tirtirayaa shiikhu wuxuu leeyahay waxaa sax ah oo sawaabku uu yahay tan dambe oo ah cumuumka oo ah in camalka saalixa la samaynaayo uu wixii dembiyo la sameeyey tirtiraayo haddii xataa aan la toobad keenin oo toobadkeenku shardi maahan yani guud ahaan shardi waa uu yahay oo waajib toobadkeenka laftiisu laakiin wuxuu ka wadaa meeshan yani qeyd ma ahan oo xasanadii dembiga tiri mayso lama lahan haddaan la toobad keenin ee iyadoon la toobad keenin xataa xasanaadku dembiga way tiraan daliilu haadaa qowluhu tacaala buu yiri marka sheekhu taa waxaa daliil u ah in macnaha xasanadu ay tirtirto dembiga alle qowlkiisa uu yiri waaqib isalaata tarafay innahaari wa zulafan min alleyli ina alxasanaati yudhibna asayi'aat salaadii oog darafyada maalinka oo subaxdii iyo yani casirkii oo kale laga wadaa wa zulafan min alleyli iyo yani qeybo ka mid ah saacaadkii habeenka waxaa lagu fasiray maqrib iyo cishe ibnu cabaas laakiin darafay annahaar wuxuu leeyahay subaxa iyo maqribkaa laga wadaa mujaahidna wuxuu leeyahay darafay nahaar waxaa soo gelaya subixi oo haddii maalinka uu ka bilowdo iyo duurka iyo casirka marka culimmadu guud ahaan iskuma khilaafsana in aayaddan lagu sheegay salaadihii shanta ahaa laakiin xoogaa tafsiirka un lagu kala duway sababta salaaduhu kama baxsanaba intaas darafay nahaar inay dhacaan iyo maarata saacado habeenkii ka mid a inay dhacaan salaadaha shanta ahi kama baxsana maxaa marka salaada loo oogayaa oo laga faa'iidayaa ina alxasanaati maxaa yeelay xasanaadkii la samaynaayey yudhibna asayi'aat xumaanyaalka iyo dembiyaalka yay tegsiiyaan oo ay baabi'iyaan markii nin uu weydiiyey rasuulka sal ly slam oo uu yidhi haweeney yaan maaragtay taataabtay waxaasuu leeyahay oo waxa ninku macnaha haweentiisa yani la sameeyo oo kalaan sameeyo buu leeyahay ilaa yani faaxishada weyneed ma aanan gelin buu leeyahay ninkuna marka uu su-aasha weydiinayo waa mar salaaddii fajar la dukaday salaaddii fajarna muslimkii la dukaday oo rasuulka sala alla alay wasalama yuu ku daba dukaday markaasaa rasuulka sal slm wuxuu yidhi asallayta macanaa salaata alfajri salaaddii fajar manala dukatay qaala wuxuu yidhi nacam haa markaas alla wuxuu soo dejiyey ina alxasanaati yudhibna asayi'aat acmaasha yani jawaarixda laga sameeyo waxaa ugu weyn salaaddii baa ugu weyn marka tawxiidka laga soo tago camal oo dhanba waxaa ugu weyn salaadii marka xasanaadkii waxay tegsiinayaan ay baabi'inayaan dembiyadii shiikhu marku wuxuu ku leeyay taasi waxay kutusinaysaa in camalka saalixa la samaynaayo uu dembigii tirtiraayo toobadkeen bayaan la heline ile ninkaas lama dhihin mogta dembigaada dhaafi ma haddaada toobadkeeni ee rasuulku sal slm wuxuu weydiiye uun manala dukatay buu yiri meeshan uu yiri rasuulku sala alla alay slam wa atbici sayi'aati alxasanaati tamxuha xumidii waxaad raacsiisaa xasano oo ka dabamari ha tirtirtee wuxuu caddeeyey rasuulku sal ly slama xasanadii faa'idada laga helaayo iyo natiijada ka dhalanayso waana maxay waa inay tirtirayso sayi-adii meeshan uu yiri rasuulku sal ly slama wa khaaliq innaasa bikhuluqin xasan dadkii waxaad kula mucaamalootaa aad kula dhaqantaa akhlaaq wanaagsan manaa dadkii waxaad kula mucaamalootaa khuluq wanaagsan dabiicad wanaagsan khuluqu marka shiiku wuxuu leeyahay waa tilmaan qarsoon oo qofka ku dhex jirta waa khadi waa godan tahay laamkina waa godan yahay carabi ahaan alkhalqu haddii la yidhaahdana waa tilmaantii muuqatay waaye waa sida qofku u suuraysan yahay oo alla u sameeyey yaa khalqi la yidhaahdaa marka maadaama hadda khuluq la sheegay khuluq xasana la sheegay waxaa laga wadaa dadkii waxaad kula dhaqantaa akhlaaq wanaagsan ama ha noqoto hadal wanaagsan oo lagu hadlo oo hadalka munaasabka uun keliya qofku uu ku hadlo oo hadalka xun uu iska ilaaliyo ama dembi ha ahaado ama ha noqdo maaragtay mid aan wanaagsanayne ama ficil ha ahaado waxa maaragtay la samaynayo xubnaha laga samaynayo ha noqdo wax dadka lagula mucaamaloonayo marka horta khuluq xasana maxaa laga wadaa buu leeyahy shiikhu culamada qaar baa waxay yidhaahdeen dabeecada wanaagsan ama akhlaaqda wanaagsan waxaa laga wadaa kafu ladaa wa badlu nnadaa wasabru cala aladaa walwajhu talku yani akhlaaqda wanaagsan waa afartaas shay in adigu dhibkaada dadka aad ka hayso oo aadan dhib geysanin oo lagaa nabad galo waxna aad bixiso waadan qof gacan xiran noqon oo bakhayla oon khayrka wax ku bixinayn ee wixii khayraba wax ku bixi intaad awooddo tan saddexaadna waa maxay asabru cala al adaa haddii dadku ku dhibaan oo dhib ay kuu geystaan inaad u dul qaadato oo alla dartii aad u saamaxdo iyo weji furnaan waa tii afaraad marka dhibkii dadka ka hayso waxna bixi dhibka dadka ka imaanayana u sabar sababtoo ah qofku marnaba ka khaali noqon maayo in dadku ay dhibayaan wejigaaduna ha furfurnaado weji furfurnaan baa loo baahan yahay waxaa kuu soo koobaya marka waxaasoo dhan oo qaacidadii koobaysay ah wixii alla uu ku sheegay qowlkiis uu yidhi khudil cafwa wixii fududaada qaado ay khud maa cafaa wa sahula min annaas wixii maaragtay sahlanaada dadka ka qaado ee akhlaaqdooda ay maaragtay ficil ay samaynayaan hana ka doonin dadka in ay u dhaqmaan sida aad jecesha sababta taasi waa mustaxiil buu leeyahay sheikhu ee wixii fududaada uun ka qaado markaa qalbigaadu waa u degayaa laakiin welwelku wuxuu qofka aad u qabsadaa marka uu dadkii ka raadiyo kamaal iyo dhammaystirnaan iyo wax alle wuxuu ka rabay inay la yimaadaanu aysan wax haba yaraatee taqsiir iyo gabadfara aanay samaynin cabdullahi bnu zubayr baa waxaa laga wariyey inuu aayaddaas ku fasiray khud maa cafaa laka min akhlaaqi innaas wixii kuu fududaada ee akhlaaqda dadka ka mid a qaado nafta iska qaadin oo hadhihin qofkan ilaa wa ilaa wixii aan ka rabay oo boqolkiiba boqola waa inaan ka helaa haddii kale lama dhaqmaayo waxnanaba na dhex mari maayaan iyo hadhihin wixii uun kuu sahlanaada oo aad ka heli karta dadka ka aqbal wa amur bilcurfi wixii macruufana dadka far wa acrid can iljaahiliin dadkii jaahiliinta ahaana ka jeeso su-aal baa la isweydiiyey khuluqa wanaagsan ee la sheegaayo ma wax qofka lagu abuuraa oo uu ku dhashaa mise waa wax la kasban karo oo uu qofku isbari karo oo tababar badan marka la sameeyo layli fara badan ee qofkii akhlaaqdiisa wax iska bedelayaanu uu akhlaaq xun hadduu lahaa akhlaaq wanaagsan yeelan karo waa midee marka waxaan ma loo dhashaa mase waa la kasban karaa shiikhu wuxuu yidhi jawaabtu waxay tahay khuluqa wanaagsan qaarkiisna waa wax loo dhasho alla qofka uu ku abuuro qaarna waa wax la kasban karo oo qofku markuu iska raadraadiyo oo uu naftiisa layliyo uu maaragtay tilmaantaas helaayo iyo akhlaaqdaas wanaagsan rasuulku sal slam wuxuu ku yidhi liashaji cabdiqays in maaragtay ashaji la dhihi jiray oo qabiilkaas cabdiqays u dhashay qoladiisiibaa macnaha soo maaragtay ziyaaratay rasuulka sal slam oo madiine ugu yimid rasuulka sal slam qoladiisuu marka la socday markaasaa rasuulku sal slam wuxuu ku yidhi ninka ina fiika la khaslatayni yuxibuhuma allah alxilmu waalanaatu laba dabeecadood laba arrin oo alla uu jecel yahay yaa kugu jira haddaad ashajita waa dulqaad iyo kaadsiinyo oo aadan degdegin ile degdegiddu waa shalay baa laga qaadaa waxaan laga fiirsan marka laysaga dhaco oo qofku aanu kaadsiinyo lahayn oo uusan wax hubsanaynin dhib fara badan yuu ku dhacaaya markaasuu ashaji wuxuu yidhi yaa rasuula allahi rasuulka allow akhuluqayni takhallaqtu bihimaa am jabalani allaahu calayhimaa ma laba dabeecadoodoo anigu aan kasbadaybaa oo saas maarata aan ku helay mise waa laba dabeecadoodoo alla igu abuuray markaasuu wuxuu yidhi bal jabalaka allaahu calayhimaa arrinku wuxuu yahay in alla kugu abuuray waad ku dhalatay labadaba dulqaadkii iyo kaadsinyihii markaasuu wuxuu yidhi ashaj alxamdu lilaahi aladii jabalanii calaa maa yuxibu allahu warasuuluh ma dhammaanteed allay u sugnaatay allihii igu abuuray aniga oo dabeecadan ku dhashay iga dhigay wax maaragta alla uu jecel yahay rasuulkuna uu jecel yahay sal slam oo labadaas akhlaaq oo wanaagsan ah cashiyadu wuxuu leeyahy xadiidkaa waxaa wariyey muslim baa wariyey shiikhu marka wuxuu leeyahay dabeecada wanaagsan marna waxay noqotaa wax dabiiciya oo alla qofka uu ku galladaysto asal ahaan oo uu ku dhasho oo alla uu siiyo marna khuluqa wanaagsan wuxuu noqdaa wax la kasbado oo qofkiibaa naftiisii laylinaya oo tababaraya inay maaragtay akhlaaqda wanaagsanayd qaadato ilaa ay wixii caadi uga noqdaano sidii wax lagu abuuroo kale ay noqdaan uusan iska doondoonaynba marka uu si fiican ugu tababarto oo naftiisa u layliyo oy jilacdo sheikhu wuxuu leeyay waxaa wax aada loola yaabo ah in dabeecadda wanaagsani ay qofka dhaxal siiso raaxo yani xagga qalbiga ah iyo xasillooni iyo welwel la-aan sababtoo waa qof macnaha iska huba waxa uu ku dhaqmaayo oo siduu dadkii ula dhaqmaayey yuu iska hubaa inay si wanaagsan ay tahay oo maaragtay dhaqankiisiba wanaagsan xaashiyada marka waxay leeyihiin sheekh ibnu taymiin wuxuu leeyahay risaalo kaamil ah oo uu ka qoray xusnulkhuluq yani dabeecada wanaagsan iyo muhimadda ay u leedahay qofka taalib cilmiga ah inaan laga maarmin marka kitaab shiikha loo daawacay oo weyn oo kitaabulcilmi la yidhaahdo ayay ku dhex jirtaa marka fawaaidda marka xadiidka laga qaadanayo waxaa ka mid ah inay waajib tahay alla kaabsi meel kastoo qofka uu joogaba ittaqillaha xayumaa kunta buu yiri rasuulka sal slam waa in wixii lagu faran aad samayso wixii lagaa reeban aad ka joogto ama maaragtay meel loo loo jeedo maaragtay joog oo qofka looga jeedo ama meel qarsoon joog yaase fadli badan in taqwadu ay kuu qarsoonaato iyo inay muuqato wuxuu ku leeyahay arrinkaa isku qaad ma ahan ee waa la kala dhigdhigayaa buu leeyahay haddii taqwadii muujinteedii laga faa'iidaayo in dadka ay kugu daydaan oo ay kugu raacaan wanaaggaas waxaan leenahay taqwadii in la muujiyo iyo wanaagsan oo fadli badan sidaa darteed alla wuxuu ammaanay kuwa markay wax bixinayaan si qarsoon iyo si muuqataba wax u bixiya rasuulkuna sal l slm wuxuu yidhi man sanna fi lislaami sunnatan xasanatan falahu ajruha wa ajru man camila biha ila ywmi alqiyaama qofka islaamka dhexdiisa sameeya sunno wanaagsan oo dadka ay uga daydaan marka macnaha wax loo jeeduu sameeyey la haddaan loo jeedin loogama daydeen moogta wuxuu leeyahay marka ajirkii sunnadaas uu sameeyey oo uu bilaabay iyo qofkii ku raacay ee sunnadaas ku camal falay ilaa qiyaamaha laga gaaro laakiin muujinta aad muujinayso taqwadaas iyo camalkaas saalixa ah haddaanay faa'iida ku jirin qarintiisii baa fadli badan oo rasuulku sal slm wuxuu yidhi maruu ka hadlaayay dadka lagu harin doono harki ilaahay maalinka qiyaamaha waxaa ka mid a rajulun tasadaqa bisadaqatin fa akhfaha xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuh qof sadaqa la baxay oo qariyey ilaa arrinku uu ka gaaray in gacantiisi bidix aanay garanaynin wixii gacantiisa midig ay bixinaysa si u qarinayo sadaqada ilaa alluu la mucaamaloonayaa oo ajir buu rabaa istustus iyo waxaasi kuma jiraan su-aaluu isweydiiyey marka shiikhu macsida marka laga tegaayo oo qofku yacni macsi uu samayn karo uu alla dartii uga tegaayo ma waxaa wanaagsan inuu muujiyo inuu macsidaa ka tegay mase inuu qarsado waxaan leenaha buu yidhi taas waxaa laga leeyahay wixii awaamirtii laga yidhi oo kale camalkii saalixa wixii aan ka lahayn oo kale yaan ka leenaha haddii qofku marka uu doonaayo inuu maaragtay camal sameeyo oo lagu yidhaahdo war camalka aad samaynayso waa xaaraan sida mathalan mucaamalooyinkan ribadu ay ku jirto oo kale iyo dulsaarka iyo wax la saaranayo oo uu yani si muuqata uga tago alla dartii taasaa fadli badan maxaa yeele waa lagu dayanaya maadaama wuxuu iska dhaaf isagu waxaa dhici karta wax la leeyahay intaasoo faa'iidaha laga helayaa inuu alla dartiis uga tago marba haddii loo iftooday inay waxaanay ribo yihiin laakiin wixii haddaanay dad kale u gudbaynin oo aan laga faa'iidaysanaynin oo wax ku intifaaca aysan jirin inuu xataa macaasidii ka tegiddeedii qarsado yaa u fadli badan haddii qof yidhaahdo marka meeshan uu yidhi rasuulku sal ly slama alla ka cabso meel kastood joogto waxaa soo gelaya in awaamirtii la sameeyo meelo aan munaasab ahayn sidii maaragtay suuliga oo kale jawaabtu waxay tahay awaamir haddii lagu siiyey oo camal saalixa aad maaragtay samaynaysay meelaha xooxunaha ku samaynin laakiin waxaad qalbigaada ka niyeysataa inaad alla maaragtay adeecayso oo amarkii allana aad fulinayso wixii lagaa reebana aad ka joogayso faa'iida labaad ee laga qaadanaya xadiidka waxay tahay in acmaasha wanaagsan ee la samaynayaa ay xumaanyaalkii tagsiisoy baabi'iso waa meeshan uu yiri rasuulka sal slam atbic sayi'ata alxasanata tamxuha faa'iidada saddexaadna waxay tahay dhaqaalaha alla uu dhaqaaleeyey iyo dhaqaalka alla uu dhaqaaleeyey addoommada iyo fadliga uu galay maxaa yeele annagu haddii aan u noqonno cadligii oo arrinku iska un maaragtay garsoor unba keliya iska noqon lahaa dee xasanada iyo wanaagga la samaynaayo xumida iyo dembiga ma tirtireen ilaa in maaragtay si fiican loo miisaamo moogiye xadiidkuna daahirkiisu waa cumuum waxaa dhici karta camal saalixa oo qofku u arko inuu yar yahay inuu maaragtay sayi-a weyn uu baabi'iyo oo uu tegsiiyo lama laha marka waa inay isu dhigmaan oo camalkii yaru maaragtay sayi-a yar buu u baabi'inayaa iyo lama dhihin marka cumuum baa ka muuqda xadiidka marka taasina waa fadli alla xaggiisa maaragtay ka ahaaday iyo dhaqaal uu dhaqaalaynaayo addoommadiisa su-aal buu isweydiinaa shiikhu ma shardiba inuu xasanada uu samaynayo u niyeysto inuu xumaan uu sameeyo uu ku tirtiraayo jawaabtu waxay tahay sida xadiidka ka muuqanaysa shardi ma aha inuu niyeysto oo camalkan saalixa waxaanu samaynayaa in xumaantii alla iga tirtiro yaan niyeysanaya ma laha shardi marka ma aha camalkii uu sameeyey baa ku filan oo samaynta uu sameeye keliya yaa dembiga lagu tirtiraa taasina waa nicmo alla ugu galay addoommadiisa waxay kaloo maaragtay soo gelaysaa in naxariistii alle ay ka hormartay caradii alle oo naxariistu macnaha ay weyn tahoy oo horeyso faa'iidada afraad ee xadiidka laga qaadanayo waxay tahay isku tirtirsiin la isku tirtirsiinaayo in dadka lagula dhaqmo dabeecad wanaagsan wa khaaliq innaasi bikhuluqin xasan buu yiri rasuulka sal slam haddii la yidhaahdo oo su-aal la isweydiiyo dadkii in maaragtay xasmi lagula dhaqmo iyo maaratay wax walba in booskiisii la dhigo oo aan jiljiraac iyo lagaa arag mararka qaarkoodna ad adayg lagula lagula lagula dhaqmo dadkii taasmi waxay kasoo horjeedaa xadiidkan mise kama soo horjeedo shiikhu wuxuu leeyay kama soo horjeedo sababtoo ah meel walba wax u munaasaba yaa jira haddii maslaxadu ay ku jirto inaad qofkan xoogaha ku ad adkaato oo ad adaygaas aad ku adkaanayso yacni faa'iida ugu jirto oo diintiina faa'iida uga xasilayso asagina uu ka faa'iidaysanayo haddaad liin un keliya kula dhaqantana uu ku fasaadaayo shiikhu wuxuu ku leeyahay dee ad adaygaasa markaa faa'iida ku jirtaa haddii arrinku uu cagsi yahay oo waxa wax lagu faa'iidaya ay tahay jileecii iyo dhimrintii waxaa lagaa rabaa buu ku leeyahay jileecaas inaad ku dhaqanto iyo dhimrintaas haddii marka arrinku uu ku kala caddaan waayo oy u dhaxayso liinkii iyo rifqigii macnaha jileecii iyo maaragtay turiddii ama shiddadii iyo cunfigii waxaad rajaxdaa oo hormarisaa jileecii iyo dhimrintii maxaa yeelay rasuulku sal lla ly slam wuxuu yidhi in allaha rafiiqun alla marka waa mid addoommadiisa latiif u ah oo wanaag la doonaaya adayg la dooni maayo kumana kallifo wax daaqadooda ka baxsan yuxibu rifqa buu jecel yahay dhimrintaas yuu jecel yahay fi lamri kullihi arrinka oo dhanba xadiidka bukhaari muslim baa wariyey marka sheikhu wuxuu yidhi haddii arrinku uu macnaha u dhexeeyo in jileec iyo yani turid la adeegsado ama ad adayg iyo cunfi la adeegsado jileecii iyo dhimrintii baan kugu ogahay buu kuleeyay oo laazim maxaa yeelay rasuulku sal ly slama wuxuu yidhi in allaha rafiiqun in allaha rafiiqun yuxibu rifqa fi lamri kullih alla waa mid addoommadiisa u tura oo fudaydka la jecel culeyskan aan la jeclayn kuna kalifaynin wax daaqadooda ka baxsan yuxibu rifqa fi lamri kullihi arrimahoo dhanna wuxuu alla u jecel yahay rifqi in la isticmaalo maa kaana rifqu fii shayin xadiid kale ahaa rifqigu wax ma galo ilaa zaanahu wuu qurxiyaa walaa nusica min shayin ilaa shaanahu waxaana lagama siibo rifqigiioo maaragtay qofkii rifqi la-aan ma dhaco ilaa haddii rifqigi meesha laga waayo ka baxo wuu fool xumeeyaa wixii marka xadiidka bukhaari muslim baa wariyey waxaa dhacday buu leeyahay sheekh nuthaymiin arrimo fara badan oo ku tusinaya faa'iidada maaragtay dhimrintu iyo rifqigu ay leedahay waxaana ka mid ah nin yahuudi ah oo diinta yahuudda haystay ile madiina waxaa ku noolaa koox yahuudi ka mid a moogta waxayna u soo degeen waxay macnaha kutubtooda ku ogaayeen moogta in nebi lasoo saari doono oo magaaladaasna uu uhaajiri doono laakiin kadib way xasdeen marka rasuulka sal slam lasoo saaray ninka yahuudiga yaa rasuulka sala allahu alay wasalam soo maray markaasuu wuxuu yidhi yahuudigii baa macna hadlaaya moogtahay assaamu calayka yaa muxamed dhimo ayuu yidhi yacni geeri buu ku habaarayaa rasuulka sal ly slam caaisha waxay ku tiri marka way maqasha warkiisa moogta calayka assaamu wallacnatu geeri iyo lacnad iyo naxariis aloo laga fogaado ilaahay dushaada ha saara bay tiri way ka aarsanaysaa moogta weliba waa ku dartay lacnad bay ku dartay isagu geeri keliyu wax ku habaaray way ka xanaaqday markaasaa rasuulku wuxuu yidhi sal ly slam may jooji buu yiri caasha ka joog buu yiri in allaha rafiiqun yuxibu arifqa fi lamri kullihi alla waa latiif addoomihiisa maaragtay u tura oo rafiiq u ah wuxuuna jecel yahay wax walba in rifqi lagula dhaqmo waidaa salama calaykum ahlulkitaabi faquluu calaykum haddii ahlukitaabku aydin salaamaan inay hadda wax ku hoos qaryaana dhici karta maog tahay sida kan hadda habaarayo kale rasuulka sal ly slam waxaad tidhaahdaan wacalaykum yani idinkuna marka waad maaragtay ku salaamantihiin waxaad nagu salaanteen ile salaam fiican maarata marka qaarkood ka imaan mayso kanoo kalea ku jira oo habaar maaragtay u qarinaya rasulka sal marka wuxuu isleeyahy lagu fahmi maayo assalaamu calayk laamku waa qarsoomi karaa mogta waxaa dhici karta marka qaarkood inaysa dad ku baraarugin marka calaykum un ku celi adiga yani adigana sidoo kale camal waa marka habaarka isagu ku noqonaa markaas waxba uusa faa'iidin wallahu muwafiq wabillahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online